galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa maalin arbaca bisha sebteembar waa toddobailabaatan sanadka laba kun toddobiyo toban waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitir baan iyo hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somaali com idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo caashe ibraahim aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a wafdi ka socda baarlamaanka soomaaliya oo gaaray magaalada cadaado halkaas oo ay wada hadallo kula leeyihiin dhinacyada isku khilaafsan siyaasadda waxaan nahay mudanayaal labada gole ka tirsan ee baarlamaanka federaalka soomaaliyeed ujeeddada socdaalkooduna uu yahay xasilinta qalalaasaha siyaasadeed ee ka soo ifbaxay hay-adaha dastuuriga ah ee galmudug waxaan runtii hoosta ka xariiqaynaa in ilaalinta sharciga iyo sarraynta dastuurka uu siiyey yegleelidda habdhismeedka iyo debidhiska dowladnimada soomaaliyeed oo ah dowladda federaalka soomaaliyeed taas oo ku salaysan hannaanka baahinta xukunka ee habka federaalka
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xiise siyaasadeed oo ka taagan maamulka koonfur galbeed
qoliyada boosaaso iyo badelqaasim waa lagu magac oo isla magaalo keliya loogu yeedho haddii aad midkood ku sheegtana midka kale sheegistiisa baahi loo qabaa ma jirto
codkaasina waa qoraaga axmed faarax cali idaajo oo inoo haya qayb kale oo ka mid ah barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan doodii gaabneed oo ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee ka tagan maamulka galmudug waxaan dhihi karaa xildhibaano aragtidoodii ayagu ay markaas lahaayeen oo ay aaminsanahay inaysan galmudug ka tarjumayn inay inta ka faycabeen ay ku fekereen xaaf waa dhacay social media maadaama adduunka hadda casri ka gaarana facebooka la geliyey wuxuu ka mid ahay xildhibaanadii midaya cabdikariin meel maqaayadou ku riday adugu maalintaad cabdikariin ka qaadaysa ee aad maqaayadda uga qaadaysa shaacadume katay adume nin caadaade laakiin maanta markaan annagu ka qaadnay katayaan cadayna
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaannu idinku haynaa idaacadda galabnimo marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka booqasho uu maanta ku tegay magaalada kaabuul ayuu xogayaha gaashaandhigga dalkan maraykanka jim mats ku sheegay in maraykanka uusan gacmaha ka taagan doonin dagaalka dalka afghanistan innagoo adeegsanayna qorshaheenna cusub ee koonfurta aasiya waxaan awood u yeelan doonnaa inaan taageerno afghanistan iyadaoo ciidamadan ah ay cadaadis saari doonaan argagixisada ayuu yidhi mats afghanistan ugama tegi doonno cadow aan arxan lahayn oo doonaya inay xukunka ku qabsadaan inay dadka laayaan ayuu yidhi xogayaha guud ee neeto oo sidoo kale ku sugan kaabuul ayaa xaqiijiyey sida neeto ay uga go-an tahay afghanistan neeto kama tanaasusho dagaalada marka ay xaaladdu noqoto mid adag oo aanan ka soo baxnaa ballanqaadkeena ayuu yidhi qorshaha cusub ee madaxweyne trump uu ku dhawaaqay bishii tagtay ee ku saabsan dalka afghanistan ayaa kaalin wanaagsan xaaladda dalkaasi ka ciyaarsiinaya dalalka dariska ah oo ay indian ku jirto kaabuul ayaa ah meesha labaad ee booqasho ee uu maatis ku marayo koonfurta aasiya oo ka soo bilaabatay magaalada new delhi ee dalka indiya
waaxda lacagta maraykanka ayaa ku dhawaaqday cunqabateyn cusub oo la saarayo siddeed bangi oo kuuriyada waqooyiha iyo saraakiil bangiyada ka shaqaysa waxdu waxa ay sii daysay warkan talaadadii shalay ay ku sheegtay in cunqabataynta ay bartilmaamaysan doonto isticmaalka kuuriyada waqooyi ee hanaanka dhaqaalaha caalamiga ahi si wax looga qabto gantallada balostikada ay tijaabiso iyo horumarinta nukleerka horaantii bishan golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa cunqabatayn cusub ku soo rogay pyongyang kadib tijaabadeedii gantallada nukleerka
sacuudi carabiya ayaa u ogolaan doona dumarka inay gaadiidka wadi karaan markii u horreysay sida lagu sheegay go-aan ka soo baxay boqortooyada warbaahinta dalkaasi ayaa sheegtay talaadadii in amarka boqorka ah uu ku baaqay bixinta ruqsadaha wadista gaadiidka ee ragga iyo haweenka amiir khaalid bin salmaan oo ah safiirka sacuudi arabiya ee magaalada tan washington ahna wiilka boqorka ayaa sheegay in dumarka loo ogolaado wadista gaadiidka ay tahay siduu hadalka u dhigay tallaabo weyn oo horey loo qaaday ahna mid ay bulshadu diyaar u tahay sharciga islaamka iyo kan dalka sacuudiga midkoodna si cad ugama reebaynin in dumarku ay gaadiidka wadaan markii hore laakiin lama siin jirin wax ruqsad ah oo gaadiid wadisa haddii ay isku dayaanna waa la xirayey wakaalada wararka ee dowladda ee s b l yidhaahdo ayaa sheegtay in amarku dhaqan geli doono bisha juun ee sanadka ra-iisul wasaaraha dibadjooga ee dalka thailand yinglang shinawatra ayaa lagu xukumay shan sano oo xabsi ah iyadoo ka maqan waddanka kadib eedeymo ku saabsan dayacidda barnaamij bariis ay dowladdu ka soo iibsatay beeraley sabool ah maxkamadda sare ee thailand ayaa xukunkaasi gaartay arbacada maanta bil kadib markii ayinlag ay ku guuldaraysatay inay maxkamadda hor timaado waxaana la rumaysan yahay in ay u baxsatay dubai halkaas oo uu ku nool yahay walaalkeeda oo isaguna ra-iisul wasaare hore u soo noqday ee thaxin shinawatra yinlag ayaa lagu eedeynayaa inay si xun u maaraysay barnaamij malaayiin dollar ku kacay oo dowladda bariis uga soo iibsatay beeraleyda dowladda ayaa bariis uga soo iibsatay beeraleydaasi sabool ah qiimo markaasi ka sarreeya kan suuqyada islamarkaasina ay goor dambe isla bariiskaasi ku iibisay qiimo kale oo sarreeya arrintani waxa ay sabtay in la khasaaro in ka badan hal bilyan oo dollar yinlag ayaa beenisay eedeymaha loo soo jeediyey waxaana ay sheegtay in ay yihiin kuwo ay siyaasadi ka dambeyso
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan wararkan iyo warbixinadanna waxa ay si toosa idinkaga imaanayaan magaalada washington wararka ka imaanaya magaalada cadaado ee maamulka waa maamul goboleedka galmudug ayaa sheegaya inay halkaasi gaareen xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo isku dayaya inay xalliyaan khilaafka siyaasadeed maalintii shalay ayaa qaar ka mid a xildhibaanada galmudug waxay sheegeen inay xilkii ka qaadeen madaxweynaha maamulkaasi axmed ducaale geelle xaaf waxaase arrintaasi gaashaanka ku dhuftay taageerayaasha madaxweynaha maamulkaasi xildhibaanada maanta tegay cadaado ayaa la kulmay dhinacyada ku kala aragti duwan siyaasadda cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan noo soo diray khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda dowlad goboleedka galmudug ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyey kadib markii qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka galmudug ay sheegeen in kalsoonidii ay kala laabteen madaxweynaha galmudug halka xildhibaano kale oo iyana kulmay ay waxba kama jiraan ku tilmaameen hadalka xildhibaanada ka soo yeeray isjiijiidka siyaasadeed ee ka dhex oogan madaxweyne xaaf madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo guddoonka baarlamaanka ayaa sababay kala qaybsanaanta xildhibaanada baarlamaanka galmudug hase ahaatee magaalada cadaado waxaa maanta gaaray qaar ka mid a xubnaha baarlamaanka labada aqal ee dowladda soomaaliya kuwa oo bilaabay kulamo dhinacyada laysugu soo dhoweynayo abshir maxamed axmed guddoomiye ku-xigeenka koowaad xubnaha aqalka sare ee soomaaliya oo hormuud u ahaa xubnihii cadaada u gaaray isu soo dhoweynta dhinacyada galmudug ayaa ka warramaya ujeedkooda waxaan nahay mudanayaal labada gole ka tirsan ee baarlamaanka federaalka soomaaliyeed ujeeddada socdaalkooduna uu yahay xasilinta qalalasaha siyaasadeed ee ka soo ifbaxay hay-adaha dastuuriga ah ee galmudug waxaan runtii hoosta ka xariiqaynaa in ilaalinta sharciga iyo sarraynta dastuurka uu siiyey yegleelidda habdhismeedka iyo debidhiska dowladnimada soomaaliyeed oo ah dowladda federaalka soomaaliyeed taasoo ku salaysan hannaanka baahinta xukunka ee habka federaalka kaas ayaan hoosta ka xariiqaynaa cadaada oo xarun kumeel gaar u ah galmudug waxa ay la ciirciiraysaa khilaaf siyaasadeed oo ka dhashay hadalkii madaxweyne xaaf uu ku taageeray isbahaysiga sacuudiga uu hogaamiye ee ka dhanka ah waddanka qatar halka madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoonka baarlamaanka ah iyana sheegeen inay waafaqsan yihiin go-aankii dowladda dhexe ay ka qaadatay khilaafka khaliijka madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf muddo ka yar lix bilood kadib markii madaxweynihii asaga ka horreey iska casilay xilkii madaxweynaha cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
dhanka kale waxaa maalmihii u dambeeyey xiisado siyaasadeed ay ka taagnayd maamul goboleedka koonfur galbeed kadib markii xubno siyaasiyiin ah oo isku magacaabay golaha badbaadinta koonfur galbeed ay sheegeen in maamulkaasi uu ka soo horjeedo qabashada shirar ka soo horjeeda maamulka mas-uuliyiinta maamulka ayaa ku doodaya in shirkaasi ay markaasi wax ku qabanayaan ay wax ku kala qaybinayaan aan idhaahdo warbixintan waxaa baydhabo ka soo diray mukhtaar maxamed catoosh
khilaafka dhinacyada siyaasadda isku haya magaalada baydhabo ayaa gaaray maalmihii ugu dambeeyey heer aada u sarreeya hadalla iska soo horjeeda ayay warbaahinta iyo social mediaha isku marinayeen maamulka kumeelgaarka koonfur galbeed iyo golaha badbaadada koonfur galbeed oo aada u dhaliishan siyaasadda maamulka mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed ayaa muujiyey inaan la aqbali karin baydhabo in lagu qabto kulamo wax looga sheegaya maamulka islamarkaana shirarka baydhabo ka dhacaya ay yihiin kuwo aan wax dana ugu jirin shacabka koonfur galbeed waa kan wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed xasan cabdi maxamed oo arrintaasi ka hadlay karto annagu waxaan raadinayno waxaa weeye in dhisitaanka dowladnimada koonfur galbeedna ay gaarto meel wanaagsan si beritoole maamulka hadda jooga markuu xilka ama ka tago ama laga guulaystaba uu berito maamulka imaan doono haddii alla idmo meeluu wax ka bilaabo uu helo qolyaha saaxiibadeenna oo meelaha idaacadaha ka hadlayana waxay rabaan in nidaamkan iyo sistamkan dowladnimo maanta koonfur galbeed ka bilowday la bakhtiyo la demiyo dadkeennana qoryaha la isugu dhiibo taa marka uma aragno inay tahay urur siyaasadeed ama aragti siyaasadeedoo saliim ah annaga dadkeenna maanta abaaray la daala dhacayaan annaga dadkeenna maanta shabaab baa dhinaca ka hayso wadooyinka ka xiray annaga dadkeenna maanta waxay raadinayaan dowladnimo waa hore ee hog ku dhacday oo la rabo in lasoo yabyabo teennana inaan dhisano tan qaranka soomaaliyeedna duurka aan ku leenaho saliimka reer koonfur galbeed soomaaliya inaan ka qaadan aragno marka waxaan leenahay mucaaradadu ha noqoto mid wax lagu dhisayo laakiinse iyaysan noqonin mid dadkan dhibaato dib loogu celinayo golaha badbaadada koonfur galbeed iyo siyaasiyiin kale oo xildhibaano baarlamaanka federaalk ay ka mid yihiin ayaa si weyn uga soo horjeeda go-aanka maamulka koonfur galbeed ee ku aadan inaan lagu shiri karin magaalada baydhabo waxayna sheegeen in qof walba oo muwaadin uu xor u yahay fikirkiisa iyo in la hadlo iyadoo aan dhibaato la geysanaynin ama aflagaado la geysanaynin gudoomiye ku-xigeenka golaha badbaadada koonfur galbeed soomaaliya aadan maxamed nuur aadan saransoor ayaa sheegay inaan la diidi karin si xurana sharo loogu qabsan karo gudaha magaalada baydhabo in la balaanbaxo ama kulamo la qabto ama adaha laga hadlo ama shirar la qabto marka qodobka afar iyo labaatanaad ayay hareer mareen golaha wasiirada koonfur galbeed waana sharcina ma aha annagu marka waxaan qabnaa qof kasta oo soomaaliyeed ama qof kasta oo runtii muwaadin ah wuxuu ka hadli karaa raygiisu cabiri karaa arrintaasi waxay waafaqsan tahay in la hadlo dastuurka federaalka ah dastuurka maamul goboleedka koonfur galbeed iyo heerarka caalamiga ah dhammaantooda waxay baalmarsan tahay qodobadii ay ka hadleen golaha wasiirada koonfur galbeed oo ahaa lama hadli karo marka sidaa daraaddeed xor baa loo yahay waa la hadli karaa shaygaa la dhiiban karaa fikirkaa la cabiri karaa khaladaadkoodaa la sheegi karaa muddo koo iyo toban maalmood xabsiga dhexe ee magaalada baydhabo waxaa ku xirnaa siyaasiyiin maamulka uu u xiray inay abaabulayeen shiro lagu dhaliilayo maamulka inkastoo laba maalin ka hor lasii daayay siyaasiyiintaasi nuur maxamed macalin bukurow oo ka mid ah siyaasiyiinta lagu xiray xabsiga dhexe ee magaalada baydhabo ayaa ka hadlay sababaha loo xiray markii xabadiina lagu bilaabay waan soo cararnay waxaan u soo cararnay sharciga saldhigaan imaanay talihii saldhigaan u dacwoonnay inna la soo xabadeeyey oo baawurkeen dhibaata ay soo gaartay annaga nafteena halsay gasaan u sheegnay wuxuuna yidhi inta fariista isla markii waxaa imaaday oo maaragtay meesha noogu imaaday taliyaha booliiska jenaraal mahad wuxuu amray in la xiro annagoo waxbana la weydiin wax sharcigana laguma xirin oobi ma marin maalinaan ku jirnay maalintii kalena haddana waxaa naloo soo gudbiyey gaalshiraa naloo soo gudbiyey haddana ayadoo wax sharci iyo nidaam iyo maxkamad iyo annagoona marin ayaana la xihay xabsiga intaasna lagu haayey broblem iyo dhibaataan kala kulnay xabsiga iyo caburin iyo maalin kasta baaritaan iyo cuntadii oona laga reebo yaan kala kulannay haddana ayadoon wax sharci ah oona la marsiinin maxkamad iyo cadaalad midna aana helin annagoona la dilay annagoo soo dacwoonay oo maaragtay annagoo dacwo qabna oo haddana nala xihay intaasba annagoo wax cadaalada marin yaa shalayna waxaan la yidhi waa fasaxantiin maamulka koonfur galbeed waxay u arkaan shirarka siyaasadeed ee ka dhacaya magaalada baydhabo inay yihiin kuwo dana gaara laga leeyahay wasiirka warfaafinta ayaa mar kale waxa uu sheegay in shirarka siyaasadaysan ee ka dhacaya magaalada baydhabo ay yihiin kuwo lagu marin habaabinayo shacabka koonfur galbeed qarannimada iyo dowladnimada ummadda soomaaliyeed iyo yabyabkan iyo dowladnimadan laga helay gobolada koonfur galbeed soomaaliya lagu duminayo dadkeena dib loogu celinayo miya dhibaatooyinkii aan soo maray xiliyadii dhowriyabaatanka sana ahaa mise mid tala toosina dowladda koonfur galbeed soomaaliya cid kasta oo wax usoo kordhinayso aragti siyaasadeed oo qurxoon oo aan dalkan iyo dadkan dhibaato u keenayn intaba waa soo dhaweynaysa hase yeeshee shakhsiyaadka aan ka damqanaynin dalkan wuxuu soo maray shakhsiyaadka aan ka damqanaynin koonfur galbeed soomaaliya dhibaatooyinkii colaadaha waxay u geysteen yaabaarihi waxay u geystaan aan ka damqanaynin oo sida khaldan siyaasadda u turjumayo shacabka koonfur galbeed iyo dowladda koonfur galbeed soomaaliya intuba waxay yidhaahdeen taa idin anfici maysa ee waddo saliima oo lagu wada tashan karo wixii khaldan lagu toosin karo wixii loo baahan yahay dhisida dowladnimadana la yskala qayb qaadan kara la imaada waxay su-aasha isweydiinta mudan ay tahay go-aanadii maamulka koonfur galbeed ee kulamada baydhabo ka dhacay ay ku mamnuuceen ma yahay mid dhaqangalay gudoomiye ku-xigeenka golaha badbaadada koonfur galbeed aadan maxamed nuur aadan saransoor ayaan weydiiyey siduu u saameeyey go-aanka shirarka siyaasadeysada lagu mamnuucay magaalada baydhabo runtii go-aamadaasi saameyn weyn laguma yeelan maxaa yeelay annagu haddaanu nahay golaha badbaadada koonfur galbeed mowqifka annaga waa caddaynay waxay tahay in aan ummadda reer koonfur galbeed aan metelno dhibaatooyinkood aan ka hadalno waxyaabaha loo aasaasay ka mid tahay golaha badbaadada koonfur galbeed in afka shacabka koonfur galbeed ay ku hadlaan oo aan hadalkooda meel dheer gaarsiin karin marka sidaa daraaddeed wax saameyn aan laguma yeelanin raggii la xirxirayna annagu waa ka hadalnay sharcidaraa lagu xiray sharcidaraa lagu runtii yaa lagu dili rabay marka sidaa daraaddeed maantana waa la soo daayey nimankii naga xirnaa haddana sii deyntaasi keliya kuma harayno oo dadkii sababtii loo xiray iyo sababtii loo shirqoolay dil bay ka badbaadeen runtii waa la dili lahaa intaan la xirin ka hor marka sababtii loo dili lahaa iyo sababtii loo xirayba weli nooma caddaynin koonfur galbeed maanta waa la soo daayay iyadoo maxkamad aan la saarin hase ahaatee arrintaasi dacwad baan ka fulaynaa khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya maamulka koonfur galbeed iyo golaha badbaadada ayaa si weyn looga hadalhayaa magaalada baydhabo xilligii ugu adkeed ayay maraysaa magaalada waxayna maamulku isku dayayaan inay xakameeyaan dhaqdhaqaaqa siyaasadeed oo siyaasiyiin kasoo horjeeda baydhabo ay ka wadaan halka golaha badbaadada iyo xildhibaano baarlamaanka federaalka ka tirsanna ay iyaguna ku dadaalayaan inaan la xakamaynin waxayna kulamo gooni-gooni ah la yeesheen maalmihii lasoo dhaafay odayaasha dhaqanka xildhibaano baarlamaanka koonfur galbeed ka tirsan iyo saraakiisha ugu sarreysa ciidamada nabad ilaalinta amisom ee baydhabo ku sugan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatankiyo shan iyo labaatanka mitriban wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington koox hubaysan oo wadatay gaari ayaa toogasho ku dilay xogayihii guud ee ururka haweenka qaranka canab cabdulaahi xaashi iyo axmed xaashi xirsi oo ay dhashay batuulo axmed gaballe oo ah gudoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed siday v o eda u sheegeen goobjoogayaal dableyda weerarka geysatay ayaa la sheegay inay baxsadeen warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray xasan kaafi qoyste kooxa hubaysan ayaa maanta weerar ku qaaday gaari ay lahayd guddoomiyaha ururka haweenka qaranka batuula sheekh axmed gaballe xilli uu marayay agaarka viya roma ee degmada xamarweyne kooxda hubaysan ayaa la sheegay in gaarigii guddoomiyaha ururka haweenka ay ku horgooyeen gaarigii ay wateen waxaana ay rasaas huuyeen dadkii saarnaa gaariga guddoomiyaha ururka haweenka ayaa la sheegay in wakhtiga uu weerarku dhacayay aanay saarnayn gaarigeeda waxaana rasaastii ay fureen kooxaha hubaysan ku geeriyooday xogayaha guud ee ururka haweenka qaranka canab cabdulaahi xaashi iyo axmed jaamac oo ah wiil ay dhashay guddoomiyaha ururka haweenka qaranka batuula sheekh axmed gaballe iyadoo sidoo kalena uu ku dhaawacmay qof kale oo goobta ka agdhowaa sida uu faahfaahinayo afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane dilku wuxuu ka dhacay isgoyska via roma degmada xamarweyne allaha u naxariisto waxaa la dilay laba qofood oo qofuu haween tahay waxaana lagu kala magacaabaa axmed jaamac xirsi oo ay dhashay guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed marwa batuulo axmed gaballe allaha u naxariisto axmed waa dhintay sidoo kale waxaa la dhimatay axmed odayihii guud ee ururka haweenka qaranka soomaaliyeed marwo canab cabdulaahi xaashi iyana way dhimatay labadaas qofood oo ummadda u adeegayay ayaa dhintay ilaahay baan uga rajaynaynaa inuu naxariistiisii siiyo gacanka xaq daran baa dishay muwaadiniin soomaaliyeed bay ahaayeen ummadooda u gargaara dalka dibadiisa uga yimid inay u shaqeeyaan dadkooda u shaqeeyaan allaha u naxariisto labadaas qofood way dhinteen afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in axmed jaamac oo ah wiilka batuulo sheekh axmed gaballe uu dhowaan ka yimid dalka kanada oo uu muddooyinkii ugu dambeeyey deganaa kanada ayuu uga yimid inuu ummadda u qibleeyo allaha u naxariisto walaalkay axmed aadaan saaxiib u ahayn sidoo kale walaasheen canab iyana way dhimatay allah u naxariisto kooxihii weerarka geystay ma la garanayaa haddii la garanayo oo la ogyahay waa la qaban lahaa cadow ummadaan weeyaan ilaahay idinkiis waxaan hay-adaha ammaanka ka rajaynayaa oo aan kuna kalsoonahay waajibka qaran ee laamaha amnigu wadaan in cadowgaas cadaaladda la horkeeno biidni illahi alkariim dhinaca kale guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab ayaa ku tilmaantay wax laga xumaado falka lagu dilay xogayihii guud ee ururka haweenka qaranka iyo axmed jaamac oo ah darawalkii waday gaariga la weeraray gaariga ka horgooyeen wuxuuna ka dhacay shilka xamarweynu ka dhacay via roma waxaan leeyahay waxay ahayd fal oo maaragtay xushnimo ahaa dhammaan haweenka soomaaliyeed iyo mawib ay joogaanna waxaan isleeyahay xanuunkaan la wadaagaynaa dhammaanteen walaasheen guddoomiyaha haweenka qaranka haddana waxaan ku sugannahay isbitaalka oo maaragtay meydka la keenay masisiradaasa nagu dhacday saakay mana aha wax ku cusub dhacdooyinkii maalmahan soo dhacaya lamid tahay ujeedadooduna waxay tahay in haweenka soomaaliyeed ee nabadda jecel ee dowladnimada ka shaqaynaaya inay dib u celiyaan oo maalin walba dadka ay cabsi geliyaan laakiin mana baqi doono waxaan isleeyahay dhammaan ummadda soomaaliyeed madaxda dalka ugu sarreysa iyo laamaha amnigana waxaan ka codsanaynaa in maaragtay gumaadka gaarka ah ee lagu haya haweenka soomaaliyeed oo sababta loo dilaayana ay tahay maxaad dowladnimada u taageeraysaan maxaad nabadda uga shaqaynaysaan maxaad runta uga sheegaysaan waxa jiray xaqiiqda ayaa naloo leynayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa magaalada muqdisho waxaa ku soo badanayey weerarada ka dhanka ah haweenka u shaqeeya hay-adaha kala duwan ee dowladda waxaana weerarkan ay maanta ku dhimatay xogayihii guud ee ururka haweenka kasii horreeyey dil loo geystay toddobaadkii hore foos maxamed xuseen oo ahayd guddoomiye laameed ka tirsan degmada xamar jajab ee gobolka banaadir taasoo xilligaasi ku mashquulsanayd howlo nadaafadeed oo ka socday degmadaasi xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
halkaaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a dhegaystayaal gurudha waxaad dhegaysan doontaan warbixinno iyo barnaamijyo kala gedisan ha yeeshee aynu ku yaranasano mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo fanaanka daa'uud xanfar
Yeah. waxaadda dhabankaaga dhaldhalaalka gudkaaga iyo simahadsindaanbay dhabarkaaga ismigiyo anuuskaagan dhallinyaradu ku ciyaartay heesaha dhaqaasinaya qalbigayso gabkaaga maxaa waa ku dhacayaa ilhiga ismigiyo arooskaagan dhallinyaradu ku ciyaartay isahadagaajinaya qalbigayso gabkaaga maxaa waa ku dhacayaa ilhigi wadalkaalay kaalaydheele rabu fiirso heedheheedhe dhantadiyo sacabkeena dababla xanuubooda ya dhawaqiyo mushxaradooda ee codka kugu deeda lishaan wadaagtaanelheedi dhabu fiirso heedheheedhe dhabu fiirso heedheheedhe dhantadiyo sacabkeena hablahanubooda ya dhawaqiyo mushxaradooda ee codka kugu deeda lishaan wadaagtaanelheedi dherarkayu jugaagan fanaanka dalkaaga dayaa'igu mayadag jaannadiga ku jiro dhamays quruxe dherarkayu jugaagan fanaanta dalkaaga dayaa'igu mayadag jaannadiga ku jiro dhamays quruxe dhigiyo waxaad raacday dhammaantaydadadaydoo dhan bixiyo naftaada hanagtay dibatada ka dhowguuno u dhiigan jacaylkaagii ligeeli dhigiyo waxaad raacday dhammaantaydadadaydoo dhan bixiyo naftaada hanagtay basada ka dhowguuno u dhiigan jacaylkaagii lihiili warbalkaalay kaalaydheele hidde kaalay kaalaydheele dhankadiyo sacabkeena dhab hablahan u boodaya dhawaqiyo mushxaradooda ee codka kugu dheeray lishaad wadaagtaani lihiili warbalkaalay kaalaydheele dhekaalay kaalaydheele dhankadiyo sacabkeena dhab hablahan u boodaya dhawaaqiyo mushxaradooda ee codka kugu dheeray lishaad wadaagtaani lihiili warbalkaalay kaalaydheele dhekaalay kaalaydheele dhankadiyo sacabkeena dhab hablahan u boodaya dhawaaqiyo mushxaradooda ee codka kugu dheeray
waa tahay heesaasi daa'uud xanfar halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a dhegaystayaal gurre waxaad dhegaysan doontaan duqayn ka dhacday degmada baardheere meel u dhow oo khasaare geysatay xubinta doodda gaaban iyo sidoo kale barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha ha yeeshee aynu ka hormarinno qodobadii wararka ugu dambeeyey ee caalamka oan mar kale idin dumarno
booqasho uu maanta ku tegay magaalada kaabuul ayuu xogayaha gaashaandhigga dalkan maraykanka jim mats ku sheegay in maraykanka uusan gacmaha ka taagan doonin dagaalka dalka afghanistan innagoo adeegsanayna qorshaheenna cusub ee koonfurta aasiya waxaan awood u yeelan doonaa inaan taageerno afghanistan iyadaoo ciidamadiina ay cadaadis saari doonaan argagixisada ayuu yidhi mats afghanistan ugama tegi doona cadow aan arxan lahayn oo doonaya inay xukunka ku qabsadaan inay dadka laayaan ayuu yidhi xogayaha guud ee neto oo sidoo kale ku sugan magaalada kaabuul ayaa xaqiijiyay sida neto ay uga go-an tahay afghanistan neto kama tanaasusho dagaalada marka ay xaaladdu noqoto mid adag waanan ka soo baxnaa ballanqaadkeenna ayuu yidhi
waaxda lacagta maraykanka ayaa ku dhawaaqday cunqabateyn cusub oo la saarayo siddeed bangi oo kuuriyada waqooyi iyo saraakiil bangiyada ka shaqeeya waxdu waxa ay warkaasi sii daysay talaadadii shalay waxaana ay ku sheegtay in cunqabateynta ay bartilmaamaysanayso isticmaalka kuuriyada waqooyiha hanaanka dhaqaale caalamiga si wax loogu qabto gantaalada balostikada ay tijaabiso iyo cunqabateyntaasi in ay dardargasho horaantii bishan golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa cunqabateyn cusub kusoo rogay pyongyang kadib tijaabadii gantaalada nukleerka dowladda sacuudi arabiya ayaa u ogolaan doontaa dumarka in gaadiidku ay wadi karaan markii u horreysay sida lagu sheegay go-aan ka soo baxay boqortooyada warbaahinta dalka ayaa sheegtay talaadadii in amarka boqorka uu ku baaqay bixinta ruqsadaha wadista gaadiidka ee ragga iyo haweenka amiir khaalid bin salmaan oo ah safiirka sacuudi arabiya ee magaalada tan washington ahna wiilka boqorka ayaa sheegay in dumarka loo ogolaado wadista gaadiidka ay tahay siduu hadalka u dhigay tallaabo weyn oo horey loo qaaday ahna mid ay bulshadu diyaar u tahay sharciga islaamka iyo kan dalka sacuudiga midkoodna si cad ugama reebaynin in dumarku ay gaadiidka wadaan markii hore laakiin lama siin jirin wax ruqsad ah oo gaadiid wadida haddii ay isku dayaanna waa la xirayey
ra-iisul wasaaraha dibadjooga ahi dalka thailand yinlag shinawatra ayaa lagu xukumay shan sano oo xabsi ah iyadoo ka maqan waddanka kadib eedeymo ku saabsan dayacidda barnaamij bariis ay dowladdu kaga soo iibsatay beeraley saboola maxkamadda sare thailand ayaa xukunkaasi gaartay arbacada maanta bil kadib markii aan yinlag ku guuldaraysatay inay maxkamadda hor timaado waxaana la rumaysan yahay inay u baxsatay dubai halkaas oo uu ku nool yahay walaalkeedaoo isaguna hore ra-iisul wasaare uga soo noqday dalkaasi thaksin shinawatra yinlag ayaa lagu eedeynayaa inay si xun u maaraysay barnaamij malaayiin dollar ku kacay oo ay dowladda bariis uga soo iibsatay beeraley dowladda ayaa bariiskaasi waxa ay uga soo iibsatay beeraleyda saboolka ahi qiimo ka sarreeya kan suuqyada islamarkaasina ay goor dambe isla bariiskaasi ku iibisay qiimo kale oo sarreeya arrintaasina waxa ay sabtay in la khasaaro hal bilyan oo dollarka maraykanka yinlag ayaa beenisay eedeymaha loo soo jeediyey waxaana ay sheegtay inay yihiin kuwo ay siyaasadii ka dambayso
sida aad ku maqasheen idaacaddeenii shalay duqayn ayaa ka dhacday deegaanka la yidhaahdo taraka oo galbeedka ka xiga magaalada baardheer ee gobolka gado waxaana duqayntaasi ku dhintay ugu yaraan hal qof afar kalena waa ay ku dhaawacmeen dadka deegaanka ayaa duqayntan waxa ay ku eedeeyeen diyaaradaha ciidamada kenya waxaana ay dhacday wax yar kadib markii ciidamada kenya ay ka baxeen deegaanka taraka cabdixakiin maxamuud sirwac ayaa xaalada dadka waxyeelada soo gaaratay ee la keenay degmada baardheere ka wareystay doctor sharmaarke nuur oo ka howlgala cisbitaalka baardheere bismillah waxaana soo gaaray hadda ilaa afar ruux oo labana ay yihiin dad waaweyn labana ay yihiin dad yar yar waayahay siday wax u qabaan doctora dadkaasi dhaawacyo nooceeyaa soo gaaray bismillah dadkan waxay wax u qabaan horta nin baa u daran waxaa kaga taallaa dhinaca bidixda saabka ayaa waxaa kaga taallo wax bir jabtay amba gantaal amba firir amba wax un aan ahayn sidii xabadii aan ahayn laakiin ah bir weyn oo gudaha u gashay sambabka daloolisayna islamarkaasna dhigbax gudaha ku samaysay oo aan qalin saddex saacadood soconayay lagu sameeyey islamarkaasna laga soo saaray birtii iyo dhiiggii ku jiray sambabka waayahay maxay isugu jiraan dadkan kale waa dad nooceeya ma dad rayid unbaa mise waxa weeyaan waxaa jira dad iyaguna ama ciidamaha ama nooc kalea maxay yihiin dadkani maxay isugu jiraan dadkan waa dad ehel ah oo isdhalay waa wi- wi- waa wiil laba wiil iyo aabbahood iyo adeerkood weeye waa dad xoolo dhaqato ah markay arkaan wax dab ah oo habeenkii baxayo amba maalintii baxayo ma waxay la beegsanayaan diyaaradda islamarkaasna eh, waxay dhaawacayaan oo waxyeeleynayaan dadweynihii saddex iyo toban geela meesha way ku dhimatay waana eh, meesha lagu qalay oo eh, meeshii bay ku dhinteen dad gaarayo gabarhna way ku dhimatay Eh, waana isku dad meel wada jooga oo xoolo dhaqata ah oo meesha ku wada noolaa weeye waayahay n waxaad tilmaantay inay gabadhna meesha ku dhimatay dabcan ma waxaa jira n dad kale oo iyagana khasaara soo gaadhay oo aan cusbitaalkaagan la keenin oo goobo kale iyagana la geeyey inta ogaalkaaga way jiraan dadkii dadku dadku waxa weeye diyaaradda markay waxaas ay samayso gantaalo badan bay ridaa meelo badan bay ku kala ridaa oo ay ay- ay beegsanayaan Eh, meelo oo ay ayaga markaas ay leeyihiin dad wad- qolo eh, xag jira ayaa joogo Eh, waa la sheegayey dad waa la sheegayey Eh, baadiyaha aan welina soo gaarin iyo dad kaleento oo inta la duuduubay eh, yaallo meelo eh, dhexe yaallo aan sugayno laakiin hadda annaga dadkaas baa na soo gaaray afarta ah nin waa fracture oo open fracture weeye oo lugtaas bay intay kaga dhacday bay ay ee, lu- jiribka hoostiisa ay kala goysay oo lafihii banaanka yaalaan mid waxay kaga taalaa birida dambe ilaa misigta lafta misigta way jibisay yarna waxay kaga taalaa saabka oo ilaahay baa u sahlay oo muruqan weyn ee naaska hoostiisa ah ayay ka gashay xagga kale kaga baxday laakiin ma aysan gudaha uma aysan gelin saablayda waayahay waxaad tilmaantay in iyagana xoolana ay goobta iyadaa ay ay ay iyagana ku waxyeeloobeen n tiro intee leeg bay xoolahaasi iyaguna yihiin ee n ku waxyeeloobay Ee, dadka waxay saddex marayaan saddex iyo toban neef saddex iyo toban neef oo qaarkood la gowracay xitaa waxaa la yidhaah la iska xalaaleeyo oo een, wa- nafleyda kaleenta ha cunto oo macnaha marka dadka ay yar yihiin saddex iyo toban neef amba toban neef ma cuni karaa waa tunudo badan wey marka saddex iyo toban neef inay meeshaas tuku neef baayeen baa maqalay annaga ma- maqal ahaan waxaa la isweydiinayaa n saynu ka warqabnay ciidamada kenya n way ka baxeen eh, xeradaasi n dabcan siday dadkani ay waxyeeladani u soo gaadhay n eh, ma iyagoo goobahooga iska joogun bay cii- diyaaradahana beegsadeen mise waxa weeyaan n iyagaa goobtii tegey see u dhacday hawshaasi inta ogaalkaaga Eh, dadkan waa xoolo dhaqato dadkan waa xoolo dhaqato waa reer guuraa meeshan meel waxay ahayd eh, baryahan xirma ahayd oo een, xoololeyda ay ka fogaayeen maadaama meeshaas ay ahayd meel xera ah xoololeyda uma aysan dhowaan jirin marka daa sida maqaalo nagu ah daaqi baa yaraadee marka xoololeyda waxay kusoo guureen eh, meeshii xerada iyo agagaarkeedii bay usoo dhowaadeen waxaana ku taallay meel biyo laga cabo oo war ah baa ku taallay marka soo dhawaanshihii ay soo dhawaadeen marka dabcan waxay moodeen qolooyinka kaleento eh, iyo waxyaalo kaleento meesha soo degay sidaasaa hadalka la isku dhex wadaayo saasay arrintu u dhacday macnaha markay ciidamadii ka guureen bay goobtii daaq iyo biyo usoo doonteen kadibna ciidamada kenya waxay moodeen in n ay soo galeen qolooyinkii ay sayeen saas wey saas wey maxaa yeelay meesha waa meesha ay degan yihiin xoolahana ma yimaadaan loobana soo dhawaado muddona way deganaadeen laba sano ku dhowaad ah inta hadda eh, ay ay degaanka ay joogaan dhulkii waxaa ka baxay daaq fiican baa ka baxay Eh, marka reer baadiyahana waxay danaynayaan meeshaas yaro oo beryahaas neefka wax uga helayo markay kusoo dhawaadeenna waxaa la yidhi xeradii bay soo galeen amba soo degeen wax waa sidaasay dabcan ay ugu dhacday arrinta
kaasi waxa uu ahaa doctor sharmaarke nuur oo ka howlgala cisbitaalka baardheere oo khadka taleefonka ugu waramayey cabdixakiin maxamuud shirwac oo washington jooga
markanna ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban falastiin axmed iimaan ayaa soo diyaarisay soona jeedinaysa
waxana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maantana waxaanu ku eegaynaa xasaradda ka taagan maamulka galmudug qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka galmudug ayaa waxa ay sheegeen inay xilkii ka qaadeen madaxweynaha maamulkaasi xubinta dooda gaaban ayaanu ku eegaynaa xasaradaasi iyo waxyaabaha ay salka ku haysa waxaa ka qayb gelaya xildhibaan cabdulaahi xasan oo digleeye iyo xildhibaan farxiye xasan cali oo labadaba ka mid a baarlamaanka galmudug aan ku horumara xildhibaanad farxiya een sidee u aragtaa xilka qaadista lagu sameeyey madaxweynaha maamulka galmudug waxaan u codsanay annagu waxaan nahay maamul goboleed hoostaga dowladda federaalka dastuurkeena iyo xoroosaadkeenayna ku taalla marka u horeyso in lagu shareecada islaamka wixii ka hor imaaha in ay yihiin waxba kama jiraan iyo sharciga dowladda federaalka ee soomaaliya waxaa noogu qoran dowladda soomaaliya inay u madax banaan tahay shisheeyaha dowladaha shisheeye inay ayadu wixii heshiisa iyo wax walba ay la geli karto waa mahadsan tahay een, haye xildhibaan cabdulaahi xasan waxaan rabaa horta aniga siday ila tahay ma dhahayo waxaan leeyahay sida ay tahay aniga sida ay tahay oo dastuurka galmudug ugu qoran sharci ma ahan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug in la rido qodobaan cuskanaa qodobkaa cuskanaya wuxuu yahay ilaa six months la gaaro Lix bilood.
madaxweynaha sideetan iyo sagaalka xildhibaan ma ridi karaan maadada labaad waxay tahay afar bilood iyo labaatan cisho jira axmed ducaale geelle xaas waxaan rabaa oo kale inaan ka hadlo maamul goboleedyo fara badan oo soomaaliya sida hirshabeelle puntland mataqaanaa ii sheeg ee, koonfur galbeed waxay wajaheen aragtidoodii ka maamuleed waxayna raaceen imaaraadka inay mataqaanaa ii sheeg ay aragtidooda wajahayaan macnaha ay ku raaceen macnaa dowladda soomaaliya ay ku khilaafeen maamul goboleedka galmudug wuxuu ka mid yahay maamul goboleedyadaas wixii oo sharci darro ah dowladda soomaaliya iyo dastuurka qaranka aa loo bandhigaa federaalku wuxuu ka mid yahay dowladda federa wuxuu ka mid yahay dowladda dhexe dowladda dhexaa xukunta realitiguna wuxuu yahay axmed ducaale sideetan iyo sagaalka xildhibaanada kuwa maqaayad isugu deganta iska dhaaf sideetan iyo sagaalka xildhibaan ee hoolka kuma ridi karaan afar bilood iyo labaatan cishu jira dastuurkana nooguma qor haye xildhibaanad farxiyo waxaan kuu sheegaa sideedaba baarlamaanku waa sharci dhowraha maamul goboleedka galmudug waana ku dhici karaa haddii uu jebiyo dastuurka madaxweyne hadduu yahay guddoomiye hadduu yahay baarlamaan hadduu yahay waxaan leeyahay madaxweynuhu wuxuu ku xadgudbay sharcigii xeerhoosaadka iyo dastuurka dowlad goboleedka iyo kii federaalka laakiin marka xadgudub Annagu uu ma- dhaco xildhibaan annagu farxiyo ma- aan kaa dhex galo marka Aba- xadgudub xadgudub uu dhaco soo ma ahayn in loo yeero madaxweynaha oo la weydiiyo inuu ku xadgudbay lagala doodo marka hore in lagala doodo eeday markhaati ah sidaan u haystaa saddex maalmood oon shaqadayna waxaa noola diiday in aan galno madaxtooyada maamul goboleedka galmudug markaan tagna furihiyaa noola diiday in lagala furo wa waa og tahay waxaa xabsi gurug ku jira madaxweyne ku-xigeenkii guddoomiyihii baarlamaanka guddoomiye ku-xigeenkii labaad way way xabsi guri yihiin haye xildhibaan sharciga iyo xeer hoosaadka iyo dastuurka galmudug wayna ku taallaa in meel kasto adeeca qabaysaa lagu ridi karo Haye- haye xildhibaan- haye xildhibaan cabdulaahi dowlad goboleedka galmudug waa dowlad sharciya oo taariikh leh maalintii la- madaxweynaha la doortay iyo dastuurkeedana ay wax kasta ku cad yihiin waxaan rabaa hal maado bo- broses loo maraa jira marka lala xisaabtamayo xukuumadda ba- xildhibaanada meesha isu urtagay oo maanta barnaamijkan galay anugu ma dhihi kare waxaan dhihi karaa xildhibaano aragtidoodii ayagu ay markaas lahaayeen oo ay aaminsanahay inaysan galmudug ka turjumayn inay inta ka faycabeen ay ku fekereen dhagax xaaf waa dhacay social media maadaama adduunka hadda uu casri ka gaarana facebooka la geliyey adiguna kolley waa arki doontaa sawirada laga qaada aniga marka waxaan leeyahay dowladdu broses loo maray leedahay madaxweynaha baarlamaanka u yeeraya dastuura la maraa ilme holhoolkii baarlamaanka ana hadda fadhiya shalay Ayagu waa wuxuu imaan kartaa.
abaayo Ah.
shalay wuxuu kamid ahay xildhibaanadii bidaya cabdikariim meel maqaayadou ku riday ninkii u olo oleeyahayo ahay inta cabdikariin loo yeero lasoo fariisiyana lalama hadlin inta loo yimidana lama dhihin saynaysaanaad ku qaldantaa maqaayadaa lagu rida waxa la diidanayna waxay ahayday in laga xirta baarlamaankii inayna geli karin in baarlamaanka loo diida tanna tiyay lamid tahay waa noola diida baarlamaanka inaan galno waa noola diida irid inaan istaagno madaxweyne xeebka furay haystaana la yidhi ha nagala furaan dhahnay xildhibaanada dhan ahayn maantana xilka qaadistiisa waxaa usoo xaadir oo fadhiyey konton iyo shan xildhibaanaan ahayd laba way ka amustay hal wou diiday konton iyo labana way ka qaada xilka marka walaalkay waxaan leeyahay adigu maalintaad cabdikariin ka qaadaysa ee aad maqaayada uga qaadaysa shaacadu may kafay cadu may min caadi adeed laakiin maanta markaan anagu ka qaadnay ee aan soo fariisan ee aan keenay shuruucda iyo sharciyada uu ku dhacayo kafayaan cabayna aad iyo aad aduba falastiin aad iyo aad umaadsantaha waxaan rabaa hal maada inaan ka hadlo anigta waxaan rabaa marka koowaad dowladda federaalka ah iyo dadka mataqaanaa galmudug waxaad ogtahay sida lagu asaasay adduunku jundi badan uu ku bixiyey soomaaliya jundi badan ay ku bixiyay dowladda federaalka ah dadka reer galmudugna ayahooda ay ka tashadeen waxaan uga digaa fidnada gacanku rimiska ah ee laga soo masaafuriyey magaalada muqdisho waa uga digaa waad ogtahay deegaan badan oo galmudugaa la haystaa waxaan leeyahay wixii maanta dhacay m- riyo xitaa ma dhihi karaan aniga wax saamayna kumale galmudug waa maadsanta Federaalka kumale waxaan rabaa galmudugna kumale xildhibaan farxiyo dastuurina inaan ma.
siiyo waa kugu soo noqon doonaa xildhibaan farxiyo galmudug saddex sano waxaan dhammaynay jirtaa waxay maraysaa madaxweynihii labaad oo la rido weli hawl muuqata oo dowladihii lasoo doortay ay qabteen ma jirto waxaa la sheegaa kulanka baarlamaanka lagu doortaa fadhiga baarlamaanka lagu doortaa maqaayadaankuna ku ridiin sida hadda adinkuba aqirteen maxaa xal u ah dadka gobolka ee aa wakiilka ka tihiin ee inaad shaqo u qabataan horumar gaarsiisaan gobolada kale iyo adduunku meeshuu hiigsanaya aa la aadaan dadka idinka sugaaya maxaa xalaho u haysaan walaashe waxaa xal u ah abbaaye meeshan waxaa isugu timiday kow iyo toban qabiil aaba aa dhisatay meesha la yidhaha galmudug galmudug waa meesha keliya ee dowladnimada soomaaliya ee ka aasaasanta laga rirido lagana dhiso annagu waxaan diyaar unaha shacabka aan mas-uulka ka nahay ee annagu aan u dhaarno kitaab u marnay markaan aragno inaan wax loo qabanaynin in laga soo horjeedo horumarka iyo socodka in laga soo hor annagu dowladda federaalka waa hoostagnaa ma lihin deked ma lihin ciidan ugu filan ma hayso canshuuro ma qaadno dowladda federaalka maamul goboleed kasta hoostaga dowladda federaalka waa dowladda federaal ee ool soomaaliya xukunta lama dhihi karo shuqul ku meliya gacan ribisaa socdo annaga hadda haddii caqabad aan xataa ka hadli lahayn abaayo meeshii anuga hadli lahayn waa nagala xirtay qunfulaa nagala saartay ciidanaa la keensaday waa laydin dilaha nalayiri waa noola hanjabay teleefoonaa nagala soo wacay waa mahadsan tahay haye xildhibaan cabdulaahi xasan maxaa xaloo dadka u haysa waxaan leeyahay nin madaxweyne u tartamay u fiirso adduunka meel ay ka dhacdaa ma jirto dowladda federaalka waa laga digaa soomaaliya waa laga warhayaa waxaan leeyahay dowladda soomaaliya jundi badana lagu bixiya adduunkuna markhaatiyuu ka yahay waxa dhacaya ha ka dhaafto maamul goboleedka galmudug fidnada galmudug waa maamul mar dhow la aasaasay waa maamul raba inuu horumar sameeyo waa maamul laba sanaya wax yar jira waxaan leeyahay fidna qofna ma anfacdee haddii xildhibaana inta meel isugu tagaan ay hindisi karaan inay madaxweyne xil ka qaadaan waa mataqaanaa soomaaliya ma jiri lahayn sameeyey anu waxaan leeyahay fidnada soomaaliya macquul ma noqon karto nin hore u tartamay inuu hotel inta isugu yeero waa magaxumo marka xasaanada iyo xildhibaannimada hala ilaaliyo sharcigana dastuurkana hala ilaaliyo axmed ducaale geele brosesaa loo mari karaa baarlamaanka xukuumadda waa la xisaabtami karaa fadlan dastuurka hala ilaaliyo dowladda soomaaliyana faragelinta ha kala baxdo maamul goboleedka galmudug iyo maamul kasta oo soomaaliya ka jira waa mahadsantihin waxaan leeyahay walaalkeen leeyahay xildhibaankayga sharafta loo aada u qaaligaa shalay asaa riday asaan ka celi weynay asaa diiday waxaa kaloo rabaa inuu u sheego waxaa kol midib kula tali lahaa xildhibaanada u sheegaa in la ogaado galmudug toban qabiil inay iska leedahay la isla leeyahay qofka ku xadgudubtana waa la ridaa galmudug waa mahadsantihiin xildhibaan farxiye xildhibaan cabdulaahi ayaa bay aada mahadsantahay inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban waxaana ka qayb galaya xildhibaan cabdulaahi xasan oo digleeye iyo xildhibaan farxiya xasan cali oo labaduba ka mida baarlamaanka galmudug tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena dhegeystayaal nabadgelyo
aad ayay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo xubinta dooda gaaban soo diyaarisay nalana socodsiinaysay halka idinkaga imaanaysana waxay ahayd laanta afka soomaaliga v o su toos idinkaga imaanaysa washington meel kastood naga dhegaysanaysaan mar kale galab wanaagsan haatanna waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal idaacadaha iyo telefishinada soomaalida waxaa waayadan si joogta ah looga maqlaa gafaf haddii loo fiilsado amaba la isku baraarujiyo aan lagu dhaceene laga maarmi kari lahaa tusaale ahaan waxaa hadda shaac noqotay in la maqlo weliyo odhanaya hebel oo dal hebel ku maqnaa ayaa maanta ka soo noqday isaga oo muddo bil ah halkaas howlo shaqo ugu maqnaa ku dhowaad dhowr sano mar laga joogana waxaan maqlay weriye kale oo ka faalloonaya dilka iyo dhibaatooyinka kale ee weriyayaashu ay gobollada soomaalida ku qabaan markaas buu yidhi toddobaadkii aynu soo dhaafnay oo keliya waxaa magaalo heble lagu dilay saddex weriye iyaga oo howlahoodii shaqo gudanaya laba saddex jeer kolkaan weedhaas maqlayna waxaan ogaaday inuu yahay gaf hor leh oo dhowaan afka lagu soo kordhiyey gaf weliba aada u muuqda oo si fudud loo dareemi karo waa gaf labaatan sana ka hor qofkii ku tiraaba ay bulshadu ku qoonsan lahayd ha yeeshee faca maanta joogaa aanay isdareensiin qalabka warfaafintana aan cidina kula yaabin keebuu haddaba gafku weedha kaga jiraa jawaabtu waxay tahay wuxuu kaga jiraa israacinta labada eray ee kale ah hawl iyo shaqo kuwaasoo iyada oo aan waxba loo dhexaysiinin haatan warbaahinta laga maqlo sida la garan karo hawl iyo shaqo waa laba eray oo ulajeeda mida wadaaga midkood walibana uu kan kale ku macno yahay qaamus ahaan hawli waa shaqo shaqana waa hawl sidaas awgeedna mid keliya ayaa kugu filan haddii aad wax qoraysid ama qalabka warfaafintaba aad wax ka baahinaysid dulucdeedu waxay tahay laba magac oo iyada oo aan wax kale loo dhexaysiinin la israaciyaa waxba ujeedooyinka hadalka kuma kordhiyaan waxay la mid tahay adiga oo yidhaahda berri boosaaso badar qaasin ayaan u sodcaari doonaa ama adiga oo yidhaahda dad badan ayaa duumo dhaxan sanad walba qaaradda afrika ugu leeda ama adiga oo yidhaahda hebel waa nin muran akeekan badan erayada boosaaso iyo badar qaasim waa lagu magac oo isla magaalo keliya loogu yeedho haddii aad midkood ku sheegtana midka kale sheegistiisa baahi loo qabaa ma jirto duumo iyo dhaxan iyana waa laba magac oo isla cudur qura loo yaqaan waana cudurka qaninyada kaneecada qaarkeed laga qaado haddii kolka aad labada mid ahaan adeegsatana midka kale adeegsigiisu waa hadaltiro sidaas oo kale hebel waa muran badan yahay inaad tidhaahdo waa hadal la yaqaan waa akeekan miiran inaad tidhaahdaana waa wax iyadana la garan karo ha yeeshee waxa aan la garan karin oo innaba aan wax soo kordhinaynin waa inaad labada eray israaciso dabadeedna aad tidhaahdo hebel waa nin muran akeekan badan sidaynu haddaba soo aragnay howlo shaqo waa laba eray oo israacintooda uu laaxin qurihii ka kordhayo waxaana iska cad haddii la israaciyo in aanu midkoodna kan kale macno cusub ku biirinayn oo ujeeddada guud ee hadalkana aanu faahfaahin dheeraada inaga siinayn waxaa kolka habboon labada magac inta la kala xiriir furo in midka hore tilmaan la raaciyo lana yidhaahdo hebel oo dal hebel ku maqnaa ayaa maanta ka soo noqday isaga oo muddo bila halkaas howlo dowladeed ugu maqnaa ama in la yidhaahdo toddobaadkii aynu soo dhaafnay oo keliya waxaa magaalo heble lagu dilay saddex weliye iyaga oo howlahoodii warfaafineed gudanaya ama in la yidhaahdo raggii ay shalay maxkamaddu xukunkooda ku dhawaaqday waxaa ku jiray qaar inta xarig dheer lagu xukumay haddana shaqo adag loogu daray waa tahay maalin kale ayaan haddana waxaan maqlay wariyayaasha midkood oo leh dowladda turkigu waxay qiratay inay shalay guluf dagaal ku qaaday waqooyiga dalka ciraaq halkaasoo ay ku weerartay dagaalyahanada xisbiga kurdiga ee p k k lagu magacaabo waxaa weedhaanna ku jira gaf la mid ah kii aynu soo aragnay oo ah israacinta laba magac oo aan waxba loo dhexaysiinin waa israacinta guluf iyo dagaal oo ah laba magac oo mid waliba uu midka kale ka madax bannaan yahay inkastoo qaamuus ahaan ay isu dhow yihiin dagaal waa magac lagu tilmaamo waxa ka dhexdhaca laba dhinac oo inta si uun wax ugu heshiin waayey faraha isa saara waa dirir oo waa islayn gulufna waa magac loo yaqaan col tiro yar oo fardoolay ah sidaa darteed labada israacintoodu ujeeddada waxba kuma kordhinayso magaca magac kale la raaciyaa sida ay laaxin u tahay oo aanay macnaha guud waxba ugu kordhinayn ayay tilmaan tilmaan la raaciyaana laaxin u tahay iska daa baqlaha ama akhristaha inay garashada ujeeddada wax dheeraada uga iftiimise intii muddo ahba waxaa soomaalida dhexdeeda ka hirgalay oraah qalad ah ha yeeshee aan cidina dhaagin waa oraahda fiican badan oo soomaali aan tiro yarayn ay hadda kaga jawaabto su-aalaha isnabdaadinta iyo iswaraysiga daaran sida maxaad sheegtay iska waran xalay maxaad ku badideen carruurtii sidee kuu yihiin reerkii maxaad kaga warqabtaa iyo kuwa kale ee ay iskujaadka yihiin halkaana waxa ay dhibaatadu ka jirtaa waa israacinta labadan eray ee kale ah fiican iyo badan oo ah laba tilmaamood ha yeeshee aad arkayso si qalad ah in magac iyo tilmaan la isaga dhigayo sidaan meel hore ku soo sheegay waa oraha qaladahoo haddana afkeenna si sibiq ah ku soo gashay dad yar ayaa xusuusan taasina inay dhacday kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatanadii waxaa beryaha lagu kaftami jiray oraahdaasna lagu dhaajin jiray niman shisheeye ah oo barashada af soomaaliga la daalacdhacayay waxay ahaayeen injineeradii shiinaha ahaa ee ku howlanaa dhismaha waddada dheer ee isku xirta gobollada hiiraan iyo togdheer dabadeedna soomaali badan ayaa ku sirantay oo mooday fiican badan in lagu jawaabaa inay tahay oraah saxa mana aha oraah saxa iyo wax u dhowtoona dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
aad buu mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja ayuu kaasi ahaa oo barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha inala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanaysaen waa v o a dhinacii heesaha aynu shallecno markan heesta batalaale iyo fanaanka axmed cali cigaal
baddu inay madowdahay biyo tahay ma moogtahay udhariba caashaaqu batalaale inuu dhiigu cakuye lasoo booqdu moogtahay baddu inay madowdahay biyo tahay ma moogtahay budhariba caashaaqu batalaale inuu dhiigu lasoo booqdu moogtahay dabaas bartamaha habeenkee ana inan riyadabaas bartamaha habeenkee barkimada ku moodon beer ka saaro moogta adan auga adan auga adan auga adan auga beerka saara
heestaasi batalaale iyo codka fanaanka axmed cali cigaal waxa uu gebagabo u yahay idaacaddii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinayay jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah caashi ibraahim intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaasi iyo nabadgelyo
inan sida banjoogcaw baadiyoobay moogtahay badankayga waayan kalgacayl bariinseeday cakuye inuu buuxo moogta sida banjoog cawn badiyoobay moogta